إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo itoobiyaan ayaa dagaal culus wuxuu ku qabsaday duleedka degmada luuq ee gobolka gedo halkaas oo ay socdaalku marayaan ciidamo ka tirsan maamulka kuwa koonfur galbeed oo ku howlana dhaca dadka ayaa weerar xooggan kala kulmay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhowaad toban askari oo ay saraakiil ku jiraan ayaa lagu dilay howlgalla ka dhacay shabeellada hoose iyo jubbada hoose munaasabad ay ka qalin jabinayeen arday dhammaysatay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada bu'a qable ee walaayada islaamiga ah ee hiiraan ra-iisul wasaaraha sbein ayaa ka digay in haddii cudurka koronafairs uu sidaan ku sii socdo uu kala burburi doono ururka midowda yurub iyadoona ay weli sii kordhayaan dadka cudurkaas u dhimanaya sheekh fu'aad maxamed qalaf ayaa si adag uga hadlay cudurka koronafairs isagoona ku tilmaamay inuu yahay cadaab uu allaah u soo diray dadka aan muslimiinta ahayn
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa saddex iyo tobanka shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo itoobiyaan ayaa wuxuu dagaal culus ku qabsaday duleedka degmada luuq ee gobolka gedo halkaas oo ay socdaalku marayaan warkaas iyo war kaloo ku aadan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo weerar culus kala kulmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrimihii ugu dambeeyey weeraradaas waxaa la socday wariyaheena salmaan axmed waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagaal ah waxay u dhigeen kolonyo ciidamo etoobiyaan ah oo maalmihii lasoo dhaafay ku socdaalayay qaybo ka mid ah gobolka gedo gaar ahaan ee nawaaxiga iyo duleedyada degmada luuq ee gobolkaasi dagaalku waxa uu ahaa mid aad u culus islamarkaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana muuqanaysay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si adag ugu diyaargaroobeen dagaalka goobta uu dagaalku ka dhacay waa deegaan kow iyo toban kilomitir ee ka fog magaalada luuq waxaana dagaalka uu ahaa mid aad u culus islamarkaana daryanka iyo jugta madaafiicda laisku adeegsanayey laga maqlayay qaybo ka baxsan halka lagu dagaalamay waxaad la socotaa ciidamadan itoobiyaanka in dhowaanahanba ay la kulmayeen weeraro xoogan oo uga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee shalay ay ahayd markii qaraxyo xoogan lala eegtay ciidamadan itoobiyaanka ah qaraxyadaas oo dhaliyey khasaare ba-an oo gaaray ciidamada xabashida etoobiya ee ciidamada etoobiyaanka ee weeraradan la kulmaya waxay ku safrayaan waddada xidhiidhisa luuq iyo magaalada baydhabo hase yeeshee lama kala oga inay u socdaan baydhabo ama meelo kale dhanka kale barqanimadii maanta ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka mid ah waxay u dhigeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ka soo baxay degmada xudur ee gobolka bokool ee kuwaas oo doonayay in falal dhaca ay ka geystaan ee deegaanada ee kaabiga ku haya ee degmada xudur ee gobolka bokool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la socday dhaqdhaqaaqa ciidamadan ayaa weerar ka mid ah u dhigay waxayna goobta kaga dileen hal askari oo magaciisa lagu sheegay cabdula australia halka ay sidoo kale ku dhaawaceen laba kale askarigan la dilay ee cabdula australia ee lagu magacaabo waxaa magacan u bixiyey sida aan wararka ku helayno dadka deegaanka ah iyadoona loogu bixiyey inuu laayo oo uu dilo xoolaha dadka muslimiinta ay leeyihiin gaar ahaan geela marka maadaama dowladda australia looga bartay inay layso ee xoolaha gaar ahaan geela isagana magacaas ayaa loo bixiyey oo dadka deegaanka ayaa magacaas u bixiyey maanta ayaana dhibtiisa lasoo afjaray oo halkaas ayaa lagu dilay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana howlgalkan fuliyey ku dhowaad toban askari oo ay saraakiil ku jiraan ayaa lagu dilay howlgallo ka dhacay gobolka shabeellada hoose iyo jubbada hoose sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryaheena cabdisamed cabdulaahi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa ay fulisay howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka jubbaland haddii aynu ka horumarno howlgalka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay maalintii shalay deegaanka singaleer oo u dhow duleedka magaalada kismaayo deegaankan ayaa waxaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland khasaaro culus ayaana halkaas lagu gaarsiiyey inta la xaqiijiyey dagaalkan waxaa lagu dilay ugu yaraan laba askari halka sidoo kale mujaahidiinta ay soo qanimayseen hubkii iyo sidoo kale boosashkii ay ka carareen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugnaa saldhigga waxaana xiliyadii duhuradii howlgal kale ay ka fuliyeen mujaahidiinta deegaanka singaleer meel u dhow oo lagu magacaabo baarsanguuni baarsanguuni xerada ay ku leeyihiin ayaa waxaa duqeyn culus u geystay guutada madaaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab duqeyntaas ayaa iyaduna waxaa jira khasaare kasoo gaaray ciidamada maamulka jubbaland intii ay duqeynta socotay xerado waa ay ka firxadeen waxaana ilaa lagu kalsoon yahay ay xaqiijiyeen in duqeyntaas uu ku dhaawacmay sarkaal lagu magacaabo cabdulaajaad kaas oo ahaa taliya koox sidoo kale haddii aynu usoo gudubno shabeellaha hoose maalintii shalay gelinkii dambe dagaal culus ayay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku qaadeen deegaanka jannaale ee shabeellaha hoose dagaalkan ayaa hubka la isku adeegsanaya waxaa laga maqlayey deegaano ka agdhadhow halka uu dagaalka ka dhacay waxaana mujaahidiinta ay dagaalka ku kadiyeen ciidamada dowladda federaalka xilli ay ku sugnaayeen afaafka hore ee degmada jannaale dagaalka uu muddo kooban socday ayaa natiijadiisa waxay ku soo dhammaatay in afar askari halkaa looga dilo ciidamada dowladda farmaajo halka sidoo kale dhaawacyo kale ay jiraan shabeellaha hoose gaar ahaan degmada jannaale maalmihii lasoo dhaafay waxay isku bedeshay goob inta badan ay ku laadaan ciidamada dowladda federaalk iyo sidoo kale shisheeyaha kusoo duulay tan iyo markii ay kusoo duuleen ciidamadan huwanta ah uu horkacayo maraykanka ayaana laga dilay ku dhowaad boqol askari oo isugu jira yugandhes iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka sidoo kale howlgallada afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay dhacay waxaa ka mid ah weerar qaraxa oo lagu beegsaday sarkaal ka tirsan maamulka puntland weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana lagu beegsaday sarkaal lagu magacaabo cabdi gub kaas oo ahaa korneel ka tirsan waaxda canshuuraha ee ciidamada milatariga maamulka puntland sarkaalkan oo ahaa nin aad u da-weyn ayaa waxaa lagu soo waramayaa in la geeyey mid ka mid a cisbitaalada magaalada gaalkacyo iyadoona xaaladiisa caafimaad laga dayrinayo khasaaraha culus ee soo gaaray sarkaalkan ayaa u xaqiray maamulka puntland iyadoona arrintaas uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulka puntland ninka lagu magacaabo axmed muuse nuuriye kaas oo maalmihii lasoo dhaafayba sheegayay inuu dareemayo qalqal dhanka amniga ah nin oday oo wasaaradda maaliyadda u shaqeeyo la yidhahda cabdi guboocaan ahaa weligu shaqaalo dowladeed ahaa gaarigiisii qarax ka dhacay dhaawac culus culus culus baa gaaray waxaa iigu dambeysay aniga hadda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo meel baan mushir ku jiraa hawl baan haynaa isagoo saalada qalleynka ku jira kollay lug waa go-aysaa baa la yidhi gacan waa ka harakaysan yahay nin waa yeelo sideetan jir oo sokor iyo dhiikarba qabuu ahaa gurigiisuu ka soo baxay maya tuhanka qaraxa in baabuurta qaraxeedii la keenay in suusaidkii la keenay waa sirdoonku marar badan bay digniinna siinayeen howlgalladan dhacay afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ayaa waxa ay qayb ka naqanayaan howlgallo si xiriir ah ay mujaahidiinta kaga fuliyaan soomaaliya kuwaasoo ay ku beegsanayaan ciidamada dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo sidoo kale ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay munaasabad ay ka qalin jebiyeen arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada bu'a qableh ee walaayada islaamiga ah hiiraan faahfaahinta warkan waxaa noo haya waryaheena maxamed ciise xaflad ballaaran oo si wanaagsan loo soo agaasimay oo ay ku qalinjebinayeen arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan xafladan oo lagu qabtay madrasada umul qura ee ku taala degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa waxaa ka qalinjebiyey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah dadka lagu marti qaaday munaasabadaas waxaa ka mid ah culamaa udiin waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn ardayda ayaa sameeyey bandhig ay ku soo bandhigeen wax ka mid ah waxyaabihii ay soo barteen waidaa raaka aladiina kafaruu in yatakhiduunaka ilaa husuwa yatakhiduunaka ilaa husuwan hada aladii yadkuru aalihatakum wahum bidikri araxmaani hum kaafiruun والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمز mid ka mid ah waalidiinta ka soo qaybgalay xafladda islamarkaana carruurtooda ay ka qalinjebinayeen ayaa ka hadlay goobta ay xafladda ka dhacaysay wuxuuna kula dardaarmay ardayda iyo waalidiinta in ay xoogga saaraan barashada diinta islaamka marka waxaan ku dardaarmayaa waalidiinta iyo ubadka qur-aanka dhammaysiba in lagu dadaalo in diinta lasii xoojiyo oo ay diinta bartaan marka waxaa la rabaa in ilmaha in lagu sii tarbiyayo oo diinta la baro ilaahayna waa looga dhowaanayaa adduunyada aad raadinaysana waa helaysaa marka saasaan ugu dardaarmaya dadka insha allahu intaasaan warkayga kusoo kaago asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhanka kale mid ka mid ah culimmada ka soo qaybgalay ayaa lagu soo dhoweeyey kelimad wuxuuna kula dardaarmay waalidiinta inay kula dadaalaan ubadkooda barashada qur-aanka marka waxaa la doonayaa si aan sharaf iyo qiimo u gaarno ubadkan inaan diinta barno qur-aanka kariimka inaan midigta ku qabsano qur-aankan ilaahay wuxuu naga mudan yahay oo la rabaa inaan dhowr mowqifba aan ka istaagno mawaaqif badan inaan u istaagno ayaa la rabaa mowqifka ugu horeeya ittiqaanu alfaadihi inaan alfaadiisa aan sugno marka la akhrinayo qur-aanka waxaa la rabaa in lagu akhriyo sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa u akhrin jireen nebigaa ugu daysanayna calayhi salaatu wasalaam culimmada islaamkana waa fududeeyeen qawaacid baa loo dejiyey waxaa loo sameeyey culuum loogu adeega ayaa loo sameeyey marar badan ayaa wilaayada hiiraan lagu qabtay xaflad ay ku qalinjibinayeen arday bartay qur-aanka kariimka ra-iisul wasaaraha isbeyn ayaa ka digay in haddii uu sii socdo cudurka koronafirus uu kala burburi doono ururka midooda yurub iyadoo weli ay sii kordhayaan dadka u dhimanaya cudurka koronafirus warbixinta warkan waxaa noo haya waryaheena maxamed daahir فلا قوة تحمي ولا سلطة تقي ولا دولة ضمت قوي الكتائب cudurka koronafirus ayaa haatan dhibaato badan ku haya dalalka caalamka si gaar ah waddamada yurub iyo ameerika cudurka ayaa quus geliyey wasaaradaha caafimaadka iyo inta ku shaqada ah iyo guud ahaan dowladaha maadaama ilaa iyo haatan loo la'yahay wax daawo ah ama ka hortag afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waddamada diiwaangeliya tirada ugu badan ee dhimashada cusub waa maraykanka oo laga soo sheegay kun iyo laba boqol oo dhimasho ah guud ahaan dhimashada dalka ayaa gaartay sagaal kun lix boqol soddon iyo saddex ruux halka cudurka uu soo ritay saddex boqol soddon iyo toddoba kun oo ruux diiwaangelinta tirada dhimashada cusub ayaa timid xilli muwaadiniinta ameerika ay la sii niyad jabeen war ka soo yeeray trump oo ahaa in maraykanku uu isu diyaariyo toddobaadyo la filayo inay noqdaan kuwa ugu adag ee dadka maraykanka la soo hoobtaan corona trump waxa uu ka digay in dalkiisu galo marxalad aad u argagax badan lambaro aad u xun oo dhimasho ah waxaana uu yidhi waxa ay u badan tahay in ay noqon doonto isbuucyo ugu adag qaar badanna waa ay dhiman doonaan new york ayaa ah magaalada ugu badan ee cudurka uu la degay saddex kun oo askari oo dheeraad ah ayaa loo diray new york si ay u caawiyaan dadka la ildaran cudurka wasaaradda difaaca maraykanka oo bilo ka hor ku howlgalaysay jadwal ku wajahan dunida oo meelo badan uu maraykanku dagaal kaga jiro ayaa muddo kooban wax kasta isku bedeleen waxayna haatan faraha kula jirtaa howshii loo igmaday wasaaradda caafimaadka maraykanka uu awoodi kari weyday inay adeegyo caafimaad siiso dadkeeda xogayaha difaaca maraykanka mark esber waxa uu sheegay in bentagonka ay new york geyn doonaan in ka badan kun dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal dheeri ah isagoo intaa hadalkiisa ku daray in militariga maraykanku uu dhowaan si buuxda u maamuli doono cisbitaalada ugu weyn maraykanka dhankiisa jorom adams oo ah dhakhtar qaliinka qaabilsan ayaa muujiyey rajabeel isagoo yidhi tani waxa ay noqon doontaa toddobaadyadii ugu adkaa iyo isbuucyadii ugu murugada badnaa nolosha maraykanka dhanka kale boqoradda ingiriiska ayaa jeedisay khudbad naadir ah xilli corona uu la sii xanuunsaday ra-iisul wasaaraha ingiriiska kaasi oo lagula cararay isbitaal si loo daweeyo boqoradda ingiriiska queen elizabeth ayaa muwaadiniinta ingiriiska u sheegtay inay ku nagaadaan guryahooda oo ay qaataan tallaabooyinka go'doominta ah si uusan u sii fidin cudurka cajuusadan oo saddex iyo sagaashan sano jir ah ayaa la nool ninkeeda oo siddeed iyo sagaashan jir ah waxaana ay ka welwelsan yihiin inuu ku dhaco cudurka oo cabsi geliyey kuwii madaxda ahaa iyo dadkan tida leh ee isku arkayay inay iibsan karaan ama heli karaan adeegyada caafimaad ee ay u baahan yihiin si looga ilaaliyo in cudurka ay qaado boqoradda waxaa laga fogeeyey wariyaasha khudbadda ay jeedisa ayaa lagu duubay qol weyn waxaana aad u kala fogaa iyada iyo hal qof oo muuqaalka ka duubayay waxaana isaga loo xiray oo la siiyey waxyaabaha looga hortago in qofka uu cudurka ku daarto ama gaarsiiyo qofka kale dhinaca ra-iisul wasaaraha ingiriiska xaaladiisa caafimaad ayaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan bayaan uu soo saaray dhakhtarka ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayuu ku sheegay in ra-iisul wasaaraha la geeyey isbitaalka si loogu sameeyo baaritaanno tani waa tallaabo taxadar leh maadaama astaamaha cudurka corona uu weli ka muuqdo ra-iisul wasaaraha toban maalmood kadib markii laga helay feyruska ayuu yidhi dhakhtarka ra-iisul wasaaraha ingiriiska toddoba iyo labaatankii bishii maarso ayaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska johanson laga helay calaamado muujinaya inuu qaaday cudurka waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey uu ka soo dhex shaqaynayay gurigiisa haddii xaaladda sii xumaatana waxaa howlaha dowladda sii wadaya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumaddiisa corona ayaa la degay dhaqaalihii dowladaha yurub oo haatan shaki la gelinayo jiritaankooda iyo xiriirka ciidan iyo mid wax wada qabsi ee ka dhexeeya dowladahaasi ra-iisul wasaaraha sbain pedro shanzes ayaa sheegay in faafitaanka fayruska corona uu sababi karo burburka midooda yurub haddii aanan tallaabooyin adag laga qaadan wax ka qabashada dhibaatada hadda jirta xilli sbain ay ka mid tahay waddamada uu faraha ba'an ku hayo cudurka waxa uu intaa raaciyey in duruufaha hadda jira ee wajahayaan ay yihiin kuwo aanan caadi ahayn oo aanan horey loo arag uuna ku baaqayo in laga qaato go'aano adag ra-iisul wasaaraha sbain waxa uu ku tilmaamay cudurka corona inuu yahay dhibaatadii caafimaad ee ugu weyneed ee yurub ka dhacda tan iyo kun sagaal boqol sideed iyo toban tobankii dowladaha talyaaniga iyo isbain ayaa dalbanaya taageerada faransiiska iyo qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee midowda yurub oo u ogolaan doona dalalka ugu badan ee uu saameeyey fayruska corona inay lacag ka aruursadaan suuqyada dhaqaalaha ee dalalka midowda yurub afar dal oo ka tirsan midowda yurub ayaa hogaaminaya dhimashada corona adduunka oo dhan iyadoo talyaaniga kaalinta koowaad uu galay waxaana ku xiga sbain halka ay soo raacayaan faransiiska iyo britain si kastaba xaalku ha ahaatee tan iyo markii cudurka uu ka soo ifbaxay shiinaha bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay waxaa xanuunkaasi u dhintay lixdan iyo siddeed kun boqol labaatan iyo shan ruux oo adduunka oo dhan ah فيا رب هبنا منك لطفا ورحمة لنسلام من سوء الردى والنوائب وصلنا من الشيطان والنفس والهوى ومن فتنة الدنيا وإغواء صاحبي ولا تنتقم منا جميعا مؤاخذا بفكر سفيه وانتهاكات خائب sheekh fu'aad maxamed qalaf ayaa si adag uga hadlay cudurka koronafayres isagoona ku tilmaamay inuu yahay cadaab uu allaah u soo diray dadka aan muslimiinta ahayn sida warkan uu ku eegayo waryaheenna cabdulaahi soomaali sheekh fu-aad maxamed qalaf oo ka mid ah culammada diinta islaamka ayaa muxaadare uu ka jeediyey masjid ku yaala magaalada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe waxa uu kusoo hadal qaaday cudurka corona ee caalamka kusii faafaya kaas kaas oo shisheeye aad u fara badan laayey islamarkaasina kuwo kale ay isbitaalada la jiifaan waxa uu sheegay in cudurkani uu yahay ciqaab allah subxaanahu wa tacaala uu uga aargoosanayo addoommada asiga ku caasiyey islamarkaasina dulminaya diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah
adduunyadu waxay maraysaa xilli isbeddel uu ku dhacay muddo laga joogo laba bilood iyo maalmo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka aarsanayay gaalada kufrisay ee aayaadka ilaahay diiday ee awliyadiisa la dagaashay oo diinkiisa alleh in allah shareecadiisa laysku xurugmiye hor istaagtay alle subxaanahu wa tacaalaa waa mid aargoosashadiisu ay adag tahay weyn waxaan muslimiinta maanta u soo gudbinaynaa shantii waddan ee ugu kibir badnaa caalamka ee ilaahay diinkiisa ka socon waaye awliyadii ilaahay laayay sida ilahay ula dhaqmay jalla wacala alla wuxuu yidhi subxaanah walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa waxaanu dhadhansiinaynaa cadaab dhow baanu dhadhansiinaynaa dhabaylaannu ku diraynaa cuduraan ku diraynaa masaa'ib baanu ku kicinaynaa duuna alcadaabi alakbari cadaabka weyn intayan gaalo gelin lacallahum yarjicuun say allah ugu laabtaan waman adlamu miman dukira biaayaati rabbih yaa ka dulmi badan dad aayaadka ilaahay la xasuusiiyey uma acrada canha ayadaha alle ka jeestay allah wuxuu yidhi inna min almujrimiina muntaqimuun annaga weeye kuwa gaaloobay kuwa ka aarsada awi qowmi nuux awi qowmi huud awi qowmi saalix ayna fircawna wa haamaana aladiina takabbaruu calaa wajhi اlardi dhulka korkiisa ku kibray alla wuxuu yidhi subxaanah fasaba calayhim rabbuka sawta cadaab cadaab kala nooca baa rabbigaa ku shubay ina rabbaka labilmirsaad kuwa diinta ilaahay ka socon weyda ee alle ku kufrayey awliyadiisii laayay sidaasaanu ku samaynaynaa kadalika nafcalu bilmujrimiin waylun yowmaidin lilmukadibiin maalinta qiyaamana hoog iyo cadaab adag wuxuu u yaallaa kuwa allah iyo rasuulkiisa beeniyey muslimiintu maanta waxaa waajib ku ah inay ku farxaan halaagga ilaahay gaalada halaagaya maxaa la cibaado weeye alle subxaanah wa tacaala marka uu gaalada halaago muslimiintoo dhan waxaa ku waajiba sujuudu shukri inay u dhacaan shukran lilaahi caza wajal alle wuxuu yidhi subxaanah فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين allah wuxuu yidhi subxaanah falowlaa id jaa'ahum ba'suna imise baas baa alla ku diray gaalo imise dabayla alla ku bixiyey imise biyo alla ku furay imise cadaab baa alla ku diray ma ayna ku cibro qaadanin falowlaa id jaa'ahum ba'suna tadaracuu baaska iyaga markuu yimid hadday tadaruci lahaayeen ee allah u laaban lahaayeen walaakin qasad quluubuhum qulubtoodii baa adkaatay wazayana lahum shayطaanu ma kaanuu yacmaluun amerikaana la yidhaa faransaana la yidhaahdaa jarmalkaana la yidhaahdaa talyaani ingiriis baana la yidhaahdaa awood baan leenahay wax walba iskaga macdhaacno wax naga hor imaan kara ma leh koonkan baa alla la caabuda ma jiro koonkanba isagaa iska yimid qulubtooda allahuma tadarucin allahumayna laabanin sheekh fu'aad maxamed khalaf waxa uu dadka muslimiinta kula taliyey in ay ducaystaan islamarkaasina allah ay ka baryaan in shisheeyaha uu halaago maadaama uu ka soo horjeedo diinta islaamka iyo dadka mu'miniinta ah waxaa la rabaa muslimiintu musiibada gaalada maanta ku dhacda inay ku farxaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku mahadsan yahay oo naga shugrinaynaa bilaadu lmuslimiin alle waa ka ilaaliyey haddana allah waxaan ka baryaynaa gaalada cadaabkiisa allah inuu u kordhiyo muslimiintana alle inuu ilaaliyo sidaa daraaddeed awliyada alle marka la laayo fakam min mu'minin bay ameerika iyo isbayn iyo faransa iyo talyaani isla socda fakam min muminin bay ku dileen fii bilaadi afghanistan fakam min muminin bay ku dileen fii bilaadi alciraaqi washaabi wa fi lyamani wa fi somaal dhegayso imaamu albukhaari bisanadin saxiixinna waa ku wariyey allah wuxuu leeyahay subxaana man caada lii waliyan owliyadayda dadka la collay hal weli kay aa ninkii la collaytama imisay la collaytameen gaalo maraykan iyo talyaani iyo faransiis imise awliye ilaahay bay laayeen away mu'miniintii jihaadka hoggaamin jiray away raggii yeman lagu laayey away kuwii soomaaliya lagu laayey away kuwii ciraaq lagu laayey away mu'miniintii man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi allah wuxuu hal weli awliyadayda nin ka mida ninkii la collaytama dagaal baan ogeysiinayaa buu alla yidhi dagaalkii allah soo baxay subxaanahu wa tacaala waxay iska dhicaysa ameerika waa kan alle subxaanahu wa tacaala masaajidka lagu caabudo waa dadku addoommada u yihiin kaaha iska dhiciso waxaan rabnaa marka muslimiintu inaad horta ogaataan gaalada in la habaaro oo habeen iyo maalin la habaaro oo sujuudda lagu habaaro oo habeenka qiyaamulaylka lagu habaaro oo salaadaha gadaashooda lagu habaaro xilliga ay dacwadu ay mujaabada tahay in la habaaraaye waa cibaadee ogaada inaydan ka gaabinina maxaa yeelay waa dariiqat lambiyaa'i weeye ambiyadaa gaalada habaaray cudurka korona oo caalamka aad ugu faafay wuxuu ugu daran yahay waddamada reer galbeedka sida maraykanka iyo waddamada ku yaalla qaaradda yurub waxaana xusid mudan in maalin waliba waddamada qaarkood ugu yaraan boqolaal ay ka dhimanayaan kuwa kalena ka sii badan ay ka dhimanayaan iminka waxaa aad loo baadigoobayaa qarash badanna lagu bixinayaa sanaadiiqda meydadka la geliyo halka markii hore maalin waliba lagu howlanaa samaynta iyo iibsashada hubka lagu gumaadayo dadka muslimiinta ah warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligaa waa naga intaa